التقليد قال الشيخ رحمه الله والتقليد قبول قول القائل من غير xujja taqliid waxaa la yidhaahdaa qabuulu qowli alqaa'ili mid hadalku yidhaahdo in la aqbalo oo la qaato min gayri xujatin daliil la-aanteed ay min gayri macrifati xujatin iyadaan daliil loo garanayn facalaa hada sidaa marka lagu socdo qabuulu qawli qowlihi calayhi asalaam aqbalaadda la aqbalo qowli nabiyi sala allahu alayhi wasalam hadalka nebiga nusakha qarna waxay qorayaan qowlihi calayhi asalaam waa isla macne qabuulu qowli nabiyi sala allahu alayh wasalam hadalka nebiga aqbalaadda la aqbalaa yusama waxaa lagu magacaabaya taqliidan taqliid baa lagu magacaabaya wa minhum man qaala culammaday ka mid yihiin cid tidhi altaqliidu taqliidku huwa qabuulu qowli alqaa'ili mid hadalkuu yidhaahdo in la aqbalaa la yidhaahdaa wa anta laa tadri min ayna qaala adigaan garanayn meeshuu hadalka ka yidhi bimacnaa hadalkiisu meeshuu ka soo fulay iyadaan aanu garanayn ama waxa u daliilkaa aan la garanayn aqbalaadda la aqbala ayaa la yidhahdaa taqliid la yidhahda fain qulnaa haddaynu dhahno innahu calayhi asalaamu nebigu sala allahu alayhi wasalam kaana yaquulu bilqiyaasi waxa uu ahaa mid qiyaaska markaa yidhaahda bimacnaa qiyaas ku tagoo wax qiyaasta dadka qaarna waxay qoranayaan waxay qorayaan fain qulnaa ina anabiya sala allahu alayh wasalam kaana yaquulu bilqiyaasi haddaynu dhahno nebigu sala allahu alayh wasalam qiyaas waa odhan jiray bimacnaa waxbuu qiyaasan jiray mas'aluu mas'alo uga qiyaasan jiray fayajuusu waxa bannaan an yusamaa in lagu magacaabo qowluhu calayhi asalaam hadalka uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam taqliidan taqliid in lagu magacaabaa waa bannaan tahay waa bannaan tahay masalada uu halkan sheikhu kaga hadlayaa waxay tahay taqliidka waxa la yidhaahdo taqliid waxaa laga keenay min alqilaada waa qoorta isubni bimacnaa in cid qoorta la gashado ayaa taqliid luqatan la yidhaahdaa marka ruuxaasi wuxuu yidhaahdo maadaama daliil aan loo raadinayn oo wax kasta uu yidhahdaba layska qaadanayo waxay ka dhigan tahay qoorta ii sudnid qoorta ii sudnid tacriifhaan ama istilaaxaan siduu sheikhu inoogu sheegay weeye waa qabuulu qowli alqaa'ili min gayri macrifati xujatihi hadal cidi tidhi in la aqbalo iyadoo xujadiisa iyo daliilkiisa aan la garanaynin yacni xujo ma laha lagama wado loogama jeedo xujo ma laha xujaba ha lahaadee haddii xujadiisa aanad garanayn oo adigu aada iska raacdo waxay noqonaysaa taqliid bay noqonaysaa taqliid ayay noqonaysaa si labaad waxa uu yidhi waa qabuulu qowli qaa'ili wa anta laa tadri min ayna qaala hadalka cidi tidhaahdo in la aqbalo adaan garanayn yani meesha uu yani ka ka yidhi bimacnaa ma waxyibuu ku yidhi mise waxa uu ku yidhi ijtihaad waxay noqonaysaa taqliid bay noqonaysaa calaa kulli xaal labada tacriif waa isku dhow yihiin culamada qaarna qowl bay waxay ku bedelaan waxay yidhahdaan qowl iyo ficilba waa soo gudageli karaan taqliidka oo sida qowl loo qalidan karo waa ficilna loo qalidan karaa marka bacdi culamada ka mid waxay ku fasireen taqliidka markay sheegayeen itibaacu shaksin laysa qowluhu xujatan binafsihi min gayri macrifati daliilihi shaksi in la raaco shaksigaasoo qowlkiisu aanu laftiisu xujo ahayn iyadaan daliilkiisa aan la garanayn calaa haada marka sidaa lagu socdo waxaa baxaya hadalka nebiga sala allahu alayh wasalam raacitaanka la raaco taqliid la odhan maayo waayo laftiisaba xujo ah waa xujatun binafsi laf ahaantiisa xujo ah maadaama laf ahaantiisa xujo yahay yani itibaaca la raacaya waxay noqonaysaa in xujo iyo daliil la raacay ayay noqonaysaa marka nebigu sala allahu alayh wasalam raacitaanka la raaco ama qowlkiisa la aqbalo taqliid ma noqonaayo liannahu xujatu binafsi waayo laf ahaantiisa xujo ah hadalkuu nebigu yidhaahdaa sala allahu alayh wasalam iyo ficilkuu sameeyaa waa xuja waa daliil weyn waxaana laga qaadanaya adilada badan aiicu llaha waaiicu rasuul aiicu llaha warasuul aacada allah iyo aacada rasuulka waxaa la isku lamaanaya qur'aanka siduu imaam axmed ibnu xambal uu yidhi soddon mawdic in ka badan soddon meelood in ka badan baa qur'aanka la isku laray in ilaahay la aeeco rasuulkiisana la aeeco saas aawodee ahlucilmigu waxay yidhaahdaan aacada allah la aeecaya iyo aacada rasuulka la aeecaya sala allahu alayh wasalam mid waliba mustaqil waa mulaq istitne ma leh laakiin ciddii allah iyo rasuulkiisa ka soo hadhay طaacada la aطeecaya wa muqayadu biطaacati اllahi wa طaacati rasuulih ciddii allah iyo rasuulkiisa ka soo hadhay aطeecitaanka la aطeecaya waxay ku dabran tahay aطeecitaanka allah iyo rasuulkiisa la aطeecayo intay allah iyo rasuulkiisa aطeecaan baa la aطeecaya wax macsiya lagu aطeeci maayo atuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam inama aطaacatu fi lmacruuf wax kaleba maahe aacadu waxay ku sugan tahay waxa wanaagsan xadiiska صaxiixaynka faida amara bimacصiyaةi falaa samca walaa طaaca xadiiska muslim صaxiixa kusoo wariyey xaakimka ama boqorka ama amiirku hadduu amro wax macsi ah maqlis la maqlaayo iyo aطeecis la aطeecayo oo macsidaa lagu maqlayo lagu aطeecaya ma jirto lakin haddaanu kufriyinoo milada ka bixin wixii macsidaa ka soo hadhay waa lagu aطeecaya macsida se laguma aطeecayo xadiiska imaam axmed musnadka kusoo wariyey waa kuu nabigu yihi salى اllahu alيyه wasalam laa طaacata limakhluuqi fi macصiyaةi اlkhaaliq waana صaxiix almuhim طaacada rasuulka la aطeecaya salى اllahu alayه wasalam waa muطlaqa waa sii daysan tahay lama odhanaayo wixii asalkiisu qur'aanka ku jiray uun baa rasuulka lagu aطeecaya salى اllahu alayh wasalam waayo sunada rasuulku salى اllahu alayh wasalam waxay u qaybsantaa sharci bayaani wa sharci ibtidaa'i labadaa qaybood ayay uqaybsantaa sida ibn abdilciz alxanafi uu ku sheegayo sharxi caqiidati aطaxaawiya yani waxa weeye sharci bayaani ah oo kitaabka sii caddaynaysa wax kitaabka lagu sheegaa lagu sii fasiraya sunada rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo sharci ibtidaa'iya oo sunnada asaalatan loogu sharciyeeyey oo aan qur-aanka loogu lagu sheegin yani ijmaala wa tafsiilan mas'alada caynteeda mas'aladaa caynteeda aan lagu sheegin waatuu nabigu yihi salى اllahu alيyه wasalam alaa wainii uutiitu اlqur'aana wamilahu macahu xadiiska imaam axmed iyo abu dawuud ay soo wariyeen waana xadiis haabita waxaa laysiiyey qur'aanka iyo mid kale oo la mid ah oo qur'aanka weheliya kaasi waa sunada rasuulka salى اllahu alayه wasalam wa axaadiistiisa sunada rasuulka sala allahu alayh wasalam almuhim cidan hadalkiisu xujo ahayn haddii hadalkiisa la aqbalo ama ficilkiisa la aqbaloo la raaco iyadoo daliilkeeda aan la garanaynin waxaa la odhanayaa taqliid baa la odhanaya haddii laakiin daliilkiisa la garanaayo waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen waxay ku baxaysaa min gayri macrifati daliilih marka wax ma noqonayso taqliid ma noqonayso qaydkay ku baxaysaa qaydkuna ixtiraaj buu faa'ideynaya marka waxa weeye martabo dhexe oo aan taqliid iyo ijtihaad ahayn baa jirto labada udhaxaysa waxaa la yidhahda martabat litibaac ama darajat litibaac baa la yidhahda marka saddex qaybood baa umuruhu uqaybsamayaan ijtihaad iyo itibaac iyo taqliid saddexdaasay uqaybsamayaan hore ayaynu usoo tilmaanay sheikhu waxa uu tilmaamay tacriifkaa hore marka lagu socdo tacriifkaa hore marka lagu socdo aqbalaadda hadalka nebiga sala allahu alayh wasalam la aqbalaayo waxay noqonaysaa taqliid taqliid baa lagu magacaabaya arrinkay ku dhisan tahayna waxay tahay hadalkaasi wuxuu ku dhisan yahay nebigu sala allahu alayh wasalam waa ijtihaadi karaa oo siday jamaahiirtu qabaan ee saxiixa ah masaa-isha diiniga waa ka ijtihaadi karaa maadaama ijtihaad iyo dadaal uu ka samayn karo ijtihaadkiina khata iyo sawaab mid walba uu udhici karo dee nebigu sala allahu alayh wasalam hadalka uu yihi lama garanaayo ma wuxuu ka yidhi can waxyin mise wuxuu ka yidhi can ijtihaadin tacliilkay ku dhisan tahay waa sidaas laakiin ma fiicna tacbiirkaas oo aqbaladda hadalka nebiga sala allahu alayh wasalam la aqbalayaa yani marnaba taqliid laguma magacaabi karo taqliidka isilaaxiga ah ee ay yidhaahdeen shay aan daliilkiisa cid aan daliilkeeda la garanaynin in hadalkiisa la aqbala la yidhaahdaa taqliid kay sidaa ku tacriifiyeen laguma magacaabi karo hadalka nebiga sala allahu alayh wasalam aqbalaadda la aqbala inay taqliid tahay waayo nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku hadlaa waxyi wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa waana xasrin nebigu sala allahu alayh wasalam kuma hadlo can ilhawa yani hadal ka soo fulaaya hawo ama can ilhawa ay bilhawa hawo kuma hadlo wuxuu iska jecel yahay iskagama hadlo in huwa ilaa waxyun yuuxaa yacni ma ahaa nin mantuuqiisa uu ku hadlayaa waxyi loo waxyooday mooyaane wax kale ma aha in huwa huwadu mantuuq bay u noqonaysaa oo mantuqa xaggee lagugu sheegay nudqi baa lg waxaa lagu soo sheegay yandiqu baa lagu soo sheegay marka yandiqigii lagu soo sheegay ayay waxay u noqonaysaa masderkeedoo nudqi ah nudqiguna mantuuq buu u dhacayaa in huwa ay in nudquhu ay in mantuuquhu wuxuu ku hadlaya ku dhawaaqaya wax kale ma aha ilaa waxyun yuuxaa waxyi loo waxyooday mooyaane wuxuu ku hadlaya waa waxyi ama arrinka ku saabsan nebigu sala allahu alayh wasalam ijtihaadi karaa fi lmasaa'il addiiniya ama fi lmasaa'il asharciya masaa-isha sharciga ma ka ijtihaadi karaa masalada noocaasa waxaa ku jira khilaaf baabka dambe inay kusaysaa laakiin khulaaso ahaan haddiiba lagu tago siday culamo badani ku tageen oo nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ijtihaadi karo ah hadalka uu ku hadlay haddaanu sawaab ahayn yani waxa weeye waa laga baraarujin lahaa liannahu laa yuqaru cala alkhata waayo khata iyo gef laguma sugo nebiga sala allahu alayh wasalam looma taqriiriyo wuxuu kaga duwan yahay mujtahidiinta kale ijtihaadaya marka uu ijtihaado ijtihaadkiisu haddii uu khata noqdo markiiba waa laga baraarujinaya markaasuu dabeedna waxa weeye yani saxda caddaynaya haddii kaloo loo taqriiriyana yani taqriirka loo taqriiriyaa waxyi iska noqonaya sidaas aawadeed ba xasilinta aayadda laynoogu sheegayna aynay u burayn wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa marka horey waxyi ahayd wuxuu ku hadlaaba ama waxa weeye hadduu ijtihaad ka hadlana haddii aan markaa lagu inkirin oo laga baraarujin waxay noqonaysaa waxyi taqriirka loo taqriiriye loo sugay ayaa waxyi noqonaya marka sidaas yadaa ahwadeed nebiga sala allahu alayh wasalam hadalkiisa in la aqbalo sidaasaan loogu magacaabaynin taqliid loogu magacaabay marka uu yihi fain qulnaa inahu calayhi asalaam kaana yaqulu bilqiyaas wuxuu u jeedaa bilijtihaad qiyaas yani ijtihaad iyo qiyaas waxa guda ballaaran ijtihaad baa guda ballaaran laakiin ijtihaadkii wixii ugu muhiimsanaa buu sii sheegay oo qiyaas ah si imaamu shaafici raxmat ullahi calayhi uu yihi alijtihaadu huwa alqiyaas ijtihaadkuba waa qiyaaska bimacnaa waxa ugu muhiimsan ijtihaadka waa qiyaaska sida loo yihi alxaju carafa bimacnaa rukniga arkaanta xajka ugu muhiimsani waa carafa in la istaago wuquufu carafa istaagga carafa la istaagaayo wey taqliidka waxay dadka qaarkood yidhaahdeen baabu lijtihaad waa la xidhay afar boqol markay hijiriyadu ahayd baa albaabkaa la xidhay afar boqol wixii ka dambeeyey ee hijiriyada ilaa yawmi alqiyaama ummadda waxa u yaalla uun taqliid waxa la yidhahdo inay wax qallitaan qaarkood baa weliba kusii mubaalaqoodo waxay yidhahdeen weliba cidday qallidanayaanna waa inay noqotaa afarta imaam midkood waa inay noqotaa abu xaniifa nucmaan bnu haabit yo abu cabdillaahi malik bnu anas yo abu cabdillaahi moxamed ibnu idriis yo abu cabdillaahi axmed ibnu moxamed ibnu xambal afartaa midkood waa in la qalitaa saas aawadeed saaxib aljawhara waxa uu ku sheegayaa nadmigiisa ictiqaadka ah ee calaa madhab alashcariya u binaysan in afartaa mid ka mida in la qalitaa ay waajib tahay fawaajibun taqliidu xabrin minhum yacni waajib weeye caalim ka mida afarta imaam in la qalitaa waajib weeye sunne ma aha sunne ma aha calaa kulli xaal wax daliiloo sheegaaya in afarta imaam midkood la qallito aan aqwaasha afarta imaam laga bixin ama afarta madhabood bicibaara ukhraa aan laga bixin ay waajib tahay in midkoodun la qallitaa daliil saa sheegaya lama hayo laa min alkitaab walaa min aلsunna walaa min alijmaac walaa min alqiyaas asaxiix xagga kitaabka qur'aanka daliil sheegaya laguma hayo sunada rasuulka sala allahu alayh wasalam axaadiistiisa suganna daliil saa sheegaya lagu laguma hayo ijmaaca culamadana culamada mujtahidiinta ijmaacoodana laguma hayo qiyaas saxiixoo sidaa sheegayana lama hayo oo midda kale waxaynu garan karaa yani waktigii saxaabada iyo waktigii taabiciinta afartan imaam ma jirin qolyaha xanafiyada waxay sheegtaan inuu abu xaniifa nucmaan ibnu saabit saxaabada qaarkood arkay sida anas ibnu malik o ay yidhahdeen lix saxaabi buu arkay laakiin ma sugna hal saxaabi inuu arkay ma sugna hal saxaabi inuu arkay marka taabici taabici un buu ahaa taabici ma ahay ru'yada ay sheegayaan ay leeyihiin anas iyo saxaabo kaleu arkay oo lix saxaabi buu arkay wax sugan ma aha isbaat bay u baahanta wax caddaynaya oo sugayana lama hayo haddiiba se la fardiyo siday sheegayaan oo la qadaro o laga soo qaado ana qalidan jirin ayaa macruuf ah waayo hadday sugnaato wuxuu noqonayaa hadday sugnaato wuxuu noqonayaa min siqaari taabiciin saas aawadeed taabiciintii may qalidan jirin saxaabana hadalkeeda badal waxaana inoo diin ah wixii saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam ku sugnaayeen markay saxaabadii rasuulku joogeen waxaan diin ahay maanta diin noqon maayaan waatuu imaam maalik uu yihi raxmat ullahi calayh laa yuslixu annaasa ila ma aslaxa awal waxaa marka hadal macnihiisu uu yahay yani dadka ma hagaajinayo yani wixii ummadihi ummaddii hore hagaajiyey mooyaane faman lam yakun yowmaidin diinan falaa yakunu lyawma diinan wixii aan maalintii markaa saxaabada ay joogeen aan diin ahayn maanta diin noqon maaya laa yuslixu annaasa ila ma aslaxa awalaha dadkana ma hagaajinayo ma islaaxinayo wixii awalkeedii hagaajiyey mooyaane islaaxiyey mooyaane waxaan maalintaa diin ahayna maantana diin noqon maaya maalik ibnu anas saasuu yiri uma qara markaasuu wuxuu akriyey qawlahu tacaala alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina aayaddaasu akriyey maantaan idiin dhammaystiray oo idin kaamil yeelay diintiinni markaa saas aawadeed afarta madhabood mid ka mida in la qallitaa waajibinta la waajibinayo cala annaasi ajmaciin dadkao dhan lagu waajibinayo oo la odhanayo ruux kastaba waajib waxa ku ah inuu afartaa imaam midkood qallito ama bacdu naas baabay waajib ku tahay inay afarta imaam midkood qallitaan oo cid khilaafsan oo culammadii kale la midka ahayd ma qallilan karaan fii mas'ala waaxida waa qowl baila waana bidco bidco kastaana waa baadi iyaakum wamuxdathaati alumuur faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcati dalaala wa kula dalaalatin fi nnaar sida rasuulku sala allahu alayh wasalam inoo sheegay wax kastoo diinta lagu soo darisiiyo inay bidco tahay bidco kastaana inay baadi tahay baadi kastaana inay naarta ku sugan tahay inay naarta ku sugan tahay ziyaadada wa kula dalaalatin fi nnaar rawahu النasaa'i fi sunanih yani nasaa-i baa sunankiisa ku soo wariyey ibnu taymiya fi bacdi kutubihi waa wahmiyey wa bilmunaasaba waxaa la yidhahdaa wahamun ba la yidhahdaa yani wahmun waxa weeye waa dani daciif ah ama ka kaladka ah waxa weeye waa wahima yawhamu wahaman calى wasni halطa ylطu halaطan waa waham wa hada wahamun culamada muxadisiintu aad bay u isticmaalaan saas aawadee bacdu طalaba hadalka ay yidhaahdaan wahuwa wahmun ay yidhaahdaan waa laxni wa huwa wahamun wey marka ibnu taymiya wuxuu ku dhacay waham fii bacdi kutubi oo waxa uu yihi nebigu ma odhan sala allahu alayh wasalam wa kula dalaalatin fi nnaar laakiin nasaa-i baa sunankiisa kusoo wariyey wa saxaxahu alalbani oo waxau ihi sanadkeedu waa saxiix almuhim waajibinta dadka lagu waajibinaayo afarta imaam midkood in la raaco ama la qallito ama afarta madhabood midkood la qallitaa daliil inaanay lahayn ayaa butlan ugu filan shay kastoo muxdatha oo diinta lagu soo darisiiyaana waa bidco waana dalaalo taasina taxriim bay ugu filan tahay qowlkaasi uu xaaraan yahay saasay ugu filan tahay waata kale in la yidhaahdo afartaa shiikh baa la qallidan karaa ama imaam oo ay waajib tahay in la qallito mid ka mida culammadii kale ka horaysay iyo kuwii la waktiga ahayd iyo kuwii mashaayikhda u ahayd iyo saxaabadii masaa-ishay ku khilaafsan yihiinna lama qallidan karo xataa abubakar iyo cumar lama qallidan karo mas'ala hadday ku khilaafaan ibnu cabbaas iyo ibnu cumar lama qallidan karo mas'ala hadday ku khilaafaan oo afarta markaa imaamba ay si kale maraan sidaasna waxa weeye waatay tasriixiyeen in badan oo mutaakhiriinta ka midi oo butlaankaa ku dhaceen wadaadka saawi la yidhahdo xaashiyadiisa uu jalaalaynka saaray markuu maraayo fii tafsiiri qowlihi tacaala walaa taqulanna lishayin inii faacilu dalika gadan ila an yashaaa allah wuxuu soo aroorinayaa afarka ibnu cabbaas laga soo wariyey waxaynu ku soo sheegnay fii baab xagaynu kusoo sheegnay fii baab alistisna mukhasisaadka mutasilka ah oo istisnaa ah khaasatan istisnaaga halkaasaynu kusoo sheegnay marka wuxuu odhanayaa isagoo ra'yigaa in la qallito fogeynaaya ayuu wuxuu odhanayaa liana alakda bidawaahiri alkitaabi waasunnati min usuuli اlkufr bimacnaa waxa weeye shaygii wuxuu marka hore sheegaya u odhanaya afarta madhabood wixii khilaafsan ruuxii yidhaahda ama ku taga ama qaataa waa daallun mudilun walaw waafiqa walaw waafaqa daahira aaya aw daahira xadiid aw qowla صaxaabiyin buu odhanaya waxaa afarta markaa yani madhabood ama imaam khilaafsanna walow haba ahaado mid waafaqaya aayad daahirkeed marka hore wuxuu tilmaamay ciddii markaa qaadata ama ku fatwoota shay afarta madhabood khilaafsan inuu markaa yahay ruuxaasi daallun mudilun marka sida walow waafaqa daahira aayatin aw xadiiin daahira xadiiin aw qowla صaxaabiyin lana alakda بظواhر الkتاaب والسuنة مiن uصuل الكفr marka dad fara badan waxaynay kala farqinaynin afarta madhabood baa shayga isku waafaqay iyo iyo ummaddaa ku ijmaacday ama culamada ku ijmaacday oo waxay moodayeen ijmaacii markaa صaxiixa ahaa inay tahay haddii afarta madhabood masأalo isku raacaan saas aawadeed suufiyadu warka ay yidhaahdaan yani markaa shaikhu lislaam ibnu taymiya toddoba iyo toban mas'alu ijmaaca khilaafay sabcata cashara mas'ala toddoba iyo toban mas'alu ijmaaca khilaafayd ee ay sheegayaan ijmaaca waxay u wadaan afarta madhabood buu khilaafay waxay moodayaan afarta madhabood in la khilaafaa inay ijmaac tahay ijmaaca صaxiixina ma aha afarta madhabood waxay isku waafaqaan ijmac صaxiixa noqon mayso waayo waa bacd اlculamaa ama waa bacd umma waa ummaddii qayb ka mid a ama waa culamadii qayb ka mid a culamada mujtahidiintina kuma koobnayn afarta markaa imaam kuma koobnayn waa ka badnaayeen culamo badan oo ka waaweyneyd baa jirtay oo culamaa uصaxaaba waa ka waaweynaayeen iyo afarta imaam culamaau taabiciin waa ka waaweynaayeen afarta imaam culammadii kale atbaacu taabiciinta ahayd bacdii ka midii waa ka waaweynaayeen afarta imaam wa haakada waata uu yidhaahdo ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen inuu dahabi ahaana waan u malaynayaa abu cabdillaahi dahabi allays bnu sacad afqahu min malikin walaakina asxaabahu dayacuuh lays bnu sacad waa ka faqiihsanaayo waa ka fiqhi badnaa imaam malik lays bnu sacad baaba ka cadcadaa laakiin saaxiibadii bimacnaa ardaydiisii baa dayacday oo cilmigiisii faafin weydey cilmigiisii faafin weydey almuhim in la yidhaahdo culamo isku waktiga qaarkood in la qallitaa waajiba qaarkood in la qallitaana ma banaano dhammaantoodna min culamaa'i ahli الsunati waljamaca ay ka mid yihiin oo min akaabir اlculamaa ay yihiin waxaa ku jira waxaa ku jira taxakum iska maroorsi iyo iska xukunsi baa ku jira xukun ilaahay soo dejiyeyna maaha waa xukmun bigayri ma anzala allah waa xukmi aanu allah soo dejin ee mustacala oo la samaystay marka butlaankiisu sidaas iyada ah ayuu acdiya qodobka labaad ee ku saabsan ijtihaadka waxaa la xidheeya qarnigii afraad oo qarnigii afraad laga bilaabo ilaa yowmi alqiyaama mujtahid iman maayo ta noocaasi waxa weeye waa arrin aan daliil lahayn laa daliil haddii la yidhaahdo intii hore lasoo dhaafay ba markaa ilaa afartii boqol ilaa hadda ayaan mujtahid soo marina waa qowlun bigayri cilmin waa hadal cilmi la-aan lagu yidhi waayo culammada yaa yaa wada miisaamay oo dabad ku aqoonsaday inaynay xaddul ijtihaad gaadhin xukunka cidda xukuntay waa iyo ma muqallid baa xukumay mise mujtahid haddii la yidhahdo mujtahid baa xukumay oo ku fatwooday inaan mujtahid markaa jirin ilaa qarnigii afraad laga soo bilaabo ee xukumitaanka la yidhi mujtahid baa xukumay lafteeda ayaa burinaysa inaan albaabkaasi wada xidhmin haddii la yidhahdo muqallid baa xukumayna waa xukum jaahil xukumay oo cibro maleh oo jaahilku muqalidka culamadu waxay yidhaahdeen waa min cidaadi ljaahiliin waa fii cidaadi ljaahiliin oo cilmigu waa shayga daliilkiisa in lagu garanayo aasuu calaamat ibnu lqayim odhanaayo alcilmu macrifatu lhudaa bidaliilihi maadaka wataqliidu mustawiyaani cilmigu hanuunka in lagu garanayo daliil weeye taas iyo taqliidkuna ma sinna hanuunkii oo daliil lagu garanaayo iyo taqliidna shaqo iskuma laho ma sinna waa kala tegayin waatu calaama ibnu cabdilbar xaafid lmaqrib waatuu yidhi culammadu waxay ku ijmaaceen muqalidku inaanu culamada ka mid ahayn ijmac buu ku soo raray ijmaac culamadu isku waafaqsay ibnu cabdilbar baa odhanaya markaa sidaas aawadeed warkaa ku saabsan yani mujtahid ma imanaayo afartii boqol wixii ka dambeeyey ama ma iman mid waliba saasay qaladu tahay haddii la yidhahdo ilaa yawmi alqiyaamana mujtahid ma imanaayana waxay noqonaysaa wax haybi oo laga sii warramaayo shay hayb ah oo mustaqbaloo soo socda ayaa laga warramaya marka ma mala awaal baa haybkaa lagaga warramay inaanu ilaahay cid ugu tafadulayo cilmi ijtihaad gaadhsiiye aanu jiri doonin yaanu ka baqan ruuxa caynkaas odhanaya inuu markaa lagu yidhaahdo aakhira man aladii yata'allaa calaya anlaa yaxsula mujtahidun ilaa yowmi alqiyaama waata ku soo aroortay xadiidka saxiixa ah laba nin oo reer banu israa'iil ka midi inuu midkood ahaa mid xumaanta ku loofaro ku israafa mid kalena wuxuu ahaa mid cibaadada ku ijtihaado ku dadaala markaasaa kii cibaadada badnaabaa wuxuu soo maraa kii xumaanta ku loofari jiray markaasuu yidhaha yaa haada aqsir warhoy ka gaabso waxan oo iska dah markaasuu dabeedna wuxuu yidhaha dacni dacnii wa rabbi anigiyo rabbigay isu kaaya daa abucista calaya raqiiban ma waxaa lagu soo diray inaad ilaaliso adaa ixsaabaya arintii dambe u cadhooday kii caabidka ahaa markaasuu dabeedna wuxuu ihi wallahi laa yakfir allahu lifulan yacni siduu xumaanta u farabadsanaya daraaddeed ayuu wuxuu u yidhi ilaahay hebel uma dembi dhaafayo ayuu dhaar ku maray arrin mustaqbaliyuu ka hadlayaa wuxuuna fogaystay maadaama marka xumaantii uu farabadsanayo ku loofaraayo kacaynkaasa markaa ilahay inuu dembi dhaafo xamaas iyo kiiro diinta u kiiroonayuu sidaa u yihi aakhira ilaahay uu yidhahdaa man aladii yata'allaa calaya anlaa akfira lifulan kii igu dha ku dhaaranayay mee hebel inaan u dembi dhaafayn macnuhu muxuu markaa u fasirmi karaa de waxa weeye ma keybkaan ogahay buu ufasirmi karaa mise rabbi baan qaadir ku ahayn buu ufasirmi karaa calaa kuli xaal arrinka noocaase uu ku dhacay waxay noqotay arrin kabiiro oo muubiqa ah khatar ah kabiira ilahay wuxuu yidhaahdaa isagana waa u dembi dhaafay adigana camalkaaga waa buriyey markaasaa naarta loo taxaabaa la geshaa kii kale xumaanta ku loofarayana waa loo dembi dhaafaa atuu markaa sheekhu odhanaayo asheekh moxamed ibn cabdilwahaab raximah اllah fii kitaabihi tawxiid uu ku odhanaayo masaaishiisa masaa-isha kitaabka uu ku odhanaayo markuu xadiidkaa sheego wa fiihi ana الshakصa qad yugfaru lahu bisababi min akrahi اlأshyaءi ilayh ibaara aw cibaaraةa naxwaha waxaa xadiidka ku sugan in qofka ay dhici karto in loogu dembi dhaafo sabab waxyaalaha ugu nacayd ka badan yahay ka mid ah shuraaxa kitaabta tawxiid bacdi ka mida bacdu almashaayikh alfudala masalada markay qaarkood marayeen raximahum allahu jamiica waxay bacdigood yidhaahdeen wejiga uu sheikhu ka qaatay ima daahirin waxayna u badan tahay taxdiir inaanu kitaabka ku samayn jirin ee waxa weeye irtijaal ay ahayd wa ilaa marka arrinku waa waadix waa cad yahay qofku in la yidhaahdo ilaahay ku dembi dhaafi maayo wuu necab yahay oo lagu dhaafo haddana sababtaasaa loogu dembi dhaafay inuu kaasi dhaar ku maray inaanu ilaahay u dembi dhaafaynin oo qofku aan raalli ka noqonayna uu necab yahay sidaas yada ah waayo arrin markaa uu necab yahay baa lala waajahay min akrahi alashyaa ilayh wallahi laa yakfir allahu lifulan haddana sababtaasaa loogu dembi dhaafay wa fiihi ana shakصa qad yugfaru lahu bisababi min akrahi alashyaa ilayh almuhim qof kale mujtahid ma imanaayo ilaa yowmi alqiyaama hadduu doono sidaaba ku dhaaranaaya ma wuxuu u jeedaa qeybkaan ogahayo yacni mujtahidiin aanu imanayn daliil ii sheegaaya ama cilmi markaa ii sheegaayaan haya mise wuxuu u jeedaa rabbi baan qaadir ku ahay mid waliba waa cadiimatu min alcadaa'im calaa kulli xaal labadaas qowl ee ku saabsan ijtihaadkii waxaa la xidhay qarnigii afraad iyo qowlka labaad ee ku saabsan taqliidka waxa waajiba oo shaksi walba waajib ku ah ama bicibaara ukhraa bacdu nnaas bay waajib ku tahay afarta imaam midkood in la qallitaa mid waliba saasuu baatil u yahay waa dhici kartaa shaksigu qowl afarta madhabood khilaafsan culamo kalo afarta iyo imaam ka waawey inuu qallito waa dhici kartaa oo mas'alo ay ku khilaafeen culammadii kale ka waaweynayd ee qaarkood saxaabo lahaayeen qaarkood taabiciin lahaayeen in iyagana lagu khilaafaa waa dhici kartaa marka ruuxa odhanaya mujtahid ma imanayo ilaa yawmi alqiyaamana waxaa lagu odhanaya laqad xajarta waasican shay ballaadhan baad marka xajrisay oo mancinay fadliga ilaahayna waa waasic almuhim taqliidku waxa weeye shaikhu lislaam ibnu taymiya waxau ihi altaqliid walijtihaadu taqliidka iyo ijtihaadka mid kastoo ka midi waa jaa-izun fi ljumla duubduub ahaan waa bannaan yahay bimacnaa mid walba waxbaa ka bannaan dadka qaarna taqliid baa ku waajibaya dadka qaarkoodna ijtihaad ayaa ku waajibaya ama u banaanaanaya ama u bannaanaanaya inay marka ijtihaadaan masalada ijtihaadka ku saabsani waa inoo dambaysaa tacasubaadka madaahibtu aad iyo aad bay markaa u daraadeen quluwi badan baana soo baxay xataa waxaa dhacday inay waxa weeye madaahibtii madhab kastaaba inay imaamkooda koolkooliso taas yadaa baa dhacday oo xambeligii u yidhaahdo xambeli noqo kamana wada dhicina waa bacdigood oo shaaficigii u yidhahdo shaafici noqo kamana wada dhicina waa bacdigood oo maalikigii noqo yidhahdo maaliki noqo kamana wada dhicina waa bacdigood waxa kada midkood baa waxau yidhi lain qalda الناaس الأئmة inanي lafي madhب الxbr بn xmbl rاaغb uqlb fatwah وأxshiq qwlh wlلناasi فيma yacشhiquna madahib hadday dadku aimada qalitaan anigu waxaan la dhacsanahay أحmed ibn xmbl hadalkiisaan qalidanaya uqalidu yani isagaan madhabtiisaan qalidanaya qawlkiisana waxa wey waa la dhacay waa lafd alcishqa oo isticmaalay isticmaalkiisu ma fiicna waayo suufiyada ayaa markaysagaa xubbi oo dhan cishqi iskaga magacowday ilaa ay yidhaahdeen waxa weeye ilaahay iyo rasuulkiisaana caashaqna caamada oo adiga ka maqla caashiqna basalli caleh waatay yidhahdaan yani halkaas waxay ka soo qaateen suufiyada laakiin asaalatan ereyga cishqi la yidhaahdaa waa alxubu maca shahwa marka siday suufiyadu u itlaaqeen oo u isticmaaleen o u waasiciyeen lugatulcarabka asiilkaa waasic uguma aha mid kale waxa uu yidhi ana xambaliyu ma xayitu wain amut fawasiyatii linnaasi an yataxambaluu intaan nool ahay xambali baan ahay haddaan dhintana dardaarankaygu wuxuu yahay dadkaan uga tegayaa inay wada xanaadilo noqdaan mid kale isaguna waxa uu yidhi oo shaafici ah hadal markaa kaas oo kale lamida min shucab اliimaani xubub bnu shaafici buu ku leeyahy qaybaha iyo gobollada iimaanka ay ka mid tahay shaafici in la jeclaado waa nisba ilى اljad markaasu dabeedna wuxuu tilmaamay in fara yani jeclaanshaa la jeclaanaya inuu faral yaho sunno aanu ahayn ana shaaficiyu maa xayiitu wain amut fawasiyatii linnaasi an yatashafacuu buu yii haakada calaa kulli xaal waktigii saxaabada ma jiri jirin cid markaa sheikh intay qallidato fii kulli maa yaquulu jumlatan watafsiilan aan waxba ku khilaafin aan waxbaba uga weecan oo cid aan rasuulka ahayn sala allahu alayhi wasalam yacni wax kastuu yidhaahdo ruux markaa cid ala qallidata kuma jirin saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam xataa waktigaa aimadu jirtay taqliidku hadda siduu yahay waagaa ma ahayn waxaad arkaysaa waxa weeye iyadoo la odhanaayo abu yuusuf iyo maxamed ibnu xasan oo saaxiibay abi xaniifa abu xaniifa waxay ku khilaafeen markaysaga tulusulmadhab ama tulusay madhab madhabta abu xaniifa marka saddex meelood loo qaybiyo laba meelood ahaan ama marka saddex meelood loo qaybiyo meel ahaan waxaad arkaysaa muzani oo saaxibu shaafici ah oo la odhanayo shaafici wuxuu ku khilaafay tulusu madhab madhabta marka saddex dalool laga dhigo dalool buu ku khilaafay weliba hadda sida mutaakhiriintu ay noqdeen yani waxay noqdeen inay waxa weeye waxyaalahay weliba farciyeen yani asxaabtii dambe iyo fuqahadii mutafaqihadii dambe waayadii dambe soo kacday waxay farciyeen inay marka qallitaan shaaficiya waxay leeyihiin waxaa la qallidanayaa yani nawowi iyo raafici siday yidhahdeen masaail badan oo shaafici aan odhana nawowi iyo raafici yidhahdeen baana jira bale waaba kasii markaa gudbeen oo waxay ku leeyihiin nihaayad iyo tuxfadaa la qallidanaya xanaabilada saasi le fiqulxanaabila waxaa laga yaabaa zaad mustaqnac iyo iqnaaca inuu ku wareego oo laga soo guuray kutubtii hore oo in badan markaa taa ay qallitaan marka calaa kulli xaal qaar iyagu markaa xataa sheeganaya inay muqallido yihiin bay dad badan isii qallidanayaan markaasu wuxuu noqonayaa muqallidu lilmuqallidiin muqallid buu sii qallidanaya almuhim taqliidka qaar kale huluubay ku sameeyana waxay yidhahdeen taqliidka dhammaantii waa xaaraan qowlkaasina sax ma aha waayo dadka qaarkood rutbadooda iyo darajadooda waa inay wax qallitaan haddii daliilkii loo sheegana laa yacqiluhu ma weelaynayo ma fahmayo mana garanayo waxaad u sheegtay waxay tahay mana garanaayo waxaad u sheegtay waxay tahay masaa'ilka waaweyn baa laga yaabaa inaan u fahmin markaa ruuxii caamada ahaa waxaan xasuustaa qiso uu ii sheegay markaa nin shiikhi waxa uu ii tilmaamay waxa weeye waa in jeelka la xidhay lagu xidhay wakti hore dabeedna wuxuu yidhi waxaan markaa dhigay kitaabka la kitaabu tawxiid baan akriyey waxaa soo xidhnaayo kiis weyn lagu haystay nin iska caama ah kiis dhi kiis dhiig ku saabsan baana lagu haystay dabeedna markay maqaaribta tahay buu dabeedna awliyo wuxuu yaqaanu xashriyaan sheekh below sheekh below markaasu u baaqaa isagoo gargaar weydiisanaya wardigiisaasu iska wataa anigana dhegtaasu iga maala maalintabu wuxuu igu yidhi sheekh waxaan ku weydiiyey su-aal laba su-aalood baan ku weydiiyey su-aasha koowaad waxay tahay axaadiista markaad sheegto qaarkood baad waxaad tidhahdaa muslim baa soo wariyey axaadiista maqaar gaala soo warisaa jirta su-aasha labaad wuxuu yidhi awliyada baryista la baryaayo sheekh maxamed rabiic wuxuu nagu yihi waa tawasulo waa banaanta adiguna waxaad leedahay waa shirk iyo gaalnimo labadiina haddaan eegana shiik weynoo muctarafa isaga ah aniguna ruux caamaa baan aho waxba ma akriyo sidaan ku garanayaa waxaad sheegaysaa inay xaq tahay iyo wuxuu isagu sheegaya inay xaq tahay saan ku kala garanaya saan anigu kala fahmaya adiguna qaala allahu wa qaala rasuuluhu baad leeyahay isaguna qaala allahu wa qaala rasuuluhu buu leeyahy adna mar kala garanaayo yani masaa-ishii ka waaweyneyd ayaa laga yaabaa ruuxa caamadii inaanu fahmi karin waxaa daliishatay inay daliil ku tahay iyo in kale almuhim ruuxa markaysa waxaan markaa inuu taqliid inuu wax qallidan karo adila loo hayo fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun baa ilahay yidhi ahlu dikriga weydiiya kuwa markaa qur'aanka iyo sunada u ehelka ah kuwaa su-aala culamada weydiiya haddaydaan garanay waxay yidhahdeen qolyaha markaa taqliidka yidhi waxa weeye si walba xaaraan buu u yahay waxa la yidhi weydiiya ma aha ra'yigoode wixii ilahi iyo rasuulkiisu yidhahdeen weydiiya looga jeeda dee miyuu garanaya wixi ilahi iyo rasuulkiisu yidhaahdeen miyuu garanayaa inaad waxaad u sheegtay ay tahay aayadii inay xadiis tahay iyo inaad waxaad sheegtay daliil u tahay iyo in kale ma kala fahmaayo marka inuu daliilkii u sheego u yidhaha saasaa u daliila isagaan daliilkii fahmaynin oo aan garanayn waxaad akriday inay daliil tahay iyo inay markaa shicir tahay taqliid kaga bixi maayo waa taqliid taqliidkii un baa magac kale loo sameeya taqliid weyn mar haddaanu fahmayn oo kala garanayn waxaad u sheegtay inay markaa tahay gabay inay tahay iyo inay aayad qur'aana tahay ama aanu kala garanayn inay waxaa daliil u tahay iyo inay u ahayd inay qur'aan tahay waaba garanaya laakiin inay daliil u tahay iyoy kala garan maayo dee waxa wey taqliid kaga bixi maayo taqliid buu noqonaya waa muqalidu waxay yidhahdaan waa iyadii hore meeladu waxa weeye dad markaa waxa weeye aan cilmi lahayn joogaan oo mid jaahil oo aqoon daranna uu haysto ayaa waxa u tegey baa layihi sheikh dadka qaar waxay ku sheegaan shiikha u tegey wadaad markaa waxa weeye dhintay ilaahay u naxariisto af guriye la odhan jiray af guriyaa la odhan jiray baa almuhim meeshii markuu u tegey buu waxa weeye waxyaalo badan oo baatil uu ka arkay dabadna waa qabsaday dabeedna wuxuu yidhi waar isu keenkeen golahaynu ahaado digdiglihii jahliga ku haystaasaa yidhi caamadii ula soo ballamo wuxuu ku yihi war ninkaas ma waxaan idhaahdaba ha ha ha ha gur mise wax igu khilaafo didi waxaan idhaahdaba hadduu ha ha haadaa guro waxa weeye de anaa saxan waxba sheegi maayo hadduu yidhahdo ma aha sidaas dee isagaa saxan markay isu yimaadeen golihiibu wuxuu ku yidhi warkan alif may markaasuu yihi ha markaasuu ba kordhigan yahi markaasuu yihi ha qul huwa allahu samima tahay markaasuu yihi ha su-aalo noocaasoo meesha hadda aan khusaynin ayuubu dabada qofa sheekhiina markuu ha ha yidhi maxaad haddaan nagu haysataa buu yihi gacantaa buu saaray marka caamadii heerkaasay joogtaa marka in la yidhahdo caamada noocaas ah taqliidyaga uma banaane e daliil baa loo sheegaya daliilka ay garanayaan taqliidna waa kaga baxayaan darajatu itibaac bay gaarayaan waxaad moodaa inay tahay waxaan markaysagaa suuragal ahayn laa caqlan walaa sharcan dadkuna taqliid inay ka wada baxaan ma suuragal aha waayo macaashkiiyo wax waliba wada tacadulayaan haddii la yidhahdo markaysaga mid walba xaddal ijtihaad inaad gaadhaa waajib kugu ah ama cala alaqali markaysagaa aalib weyn aada noqoto arday weyn oo darajatu itibaac gaadho waxa weeye dee masaalixdu waa istaagaysa almuhim waxa weeye wasadku waa sidaa sheikh lislaam ibnu taymiya sheegay inuu taqliidku yahay jaa-izun fi ljumla yani saas yeelan wataqliidu taqliidku qabuulu qowli lqaa'ili yani hadalka mid yidhaahdo in la aqbalaa la yidhahdaa min gayri xujatin iyadoo wax xujiya daliila aan loo garanayn facalaa haada sidaa marka lagu socdo qabuulu qowli nabiyi sala allahu alayhi wasalam hadalka nebiga aqbalada la aqbalo yusamaa waxaa lagu magacaabaya taqliidan baa lagu magacaabaya waa daciif weeyaan sidaasiy hadalka nebigu iskiisuu xujo u yahay xujo mar hadduu sidiisa u yahayna taqliid lagu magacaabi maayo marnaba wa minhum culammaday ka mid ahaadeen man qaala cid tidhi التقليد تقليدku هو قبول qول القائل yaعnي waxa weeye hadalka mid yidhaahdo in la aqbalo oo la qaato wey وأnta laa tdrي adigaan garanayn min ayna qaala meeshuu ka yidhi ama min ayna qaalahu meeshuu ka yidhi hadalkaas fain qulnaa haddaynu idhaahno ina النabiya salى الlahu عalayه wasalam nebigu kaana yaquulu wuxuu ahaa mid yidhaahdo bilqiyaasi qiyaaska bimacnaa wax qiyaasta اجtihaadaa loo jeedaa fayajuuzu waxa banaan an yusama in lagu magacaabo qowluhu calayhi asalaamu ama qowl nabiyi sala allahu alayh wasalam taqliidan taqliid in lagu magacaabo ayaa markaa banaan marnaba in lagu magacaabo hadalkiisa taqliid oo taqliidkuna tacriifkiisu kaa la soo sheegan yahay sax ma aha waayo hadalka nebigu waa xujatun binafsihi hadduu xataa ijtihaadana yani ijtihaadkiisii hadduu ku khataco yani waa laga baraarujinaya oo looma sugaayo haddii loo taqriiriyana taqriirka loo sugee lagu inkiri waayey ayuu markaa ku noqday xujo iyo waxii ku noqday ama ijtihaadu ijtihaadka miya وأma الاجتihaadu اجتihaadka miya fahuwa markaa اجتihaadku badlulwusci in awoodda la bixiyaa la yidhaahdaa iyo karaanka fii buluuqi اlqaraadi ujeeddada in la gaadho lagu bixiyo فالمجتهd مجتhdku in kاana hadduu yahay kaamil اaalati aaladiisu miday dhamaystiran tahay aaladiisu miday dhammaystiran tahay bmacnaa waxa weeye waxyaalaha uu u baahan yahay ee اجtihaadka gaadhsiinaya miday u dhamaystiran yihiin fain اجتihaada hadduu اجtihaado fi furuuci farcyada ku اجtihaado masaaئisha فiqhiga ah وaصaaba xaqana uu haleelo asiibo falahu ajraani laba ajar baa u sugnaaday wain ijtihaada hadduu ijtihaado wa akhطa'a uu khata'o oo uu markaa yani sawaabkii iyo xaqii seego falahu ajru waaxidu ajar keliya u sugnaaday wa minhum man qaala culammaday ka mid ahaadeen cid tidhi kullu mujtahidin mujtahid kasta oo fi lfuruuci furuucda gudaheeda ijtihaadaa musiibun mid xaqa haleelay weeye walaa yajuuzu ma banaano an yuqaala in la yidhaahdo kullu mujtahidin mujtahid kastoo fi lusuuli usuusha gudaheeda ku ijtihaaday musiibun waa mid xaqa asiibay masaaisha ictiqaadiga mid kastoo ku ijtihaaday xaqii waa asiibay lama odhan karo lianna dalika maxaa yeelay kaasi yu-addii waxay geyaysinaysaa ama keensanaysaa ilaa taswiibi ahli dalaalati cidda baadida u ehelkaa in markaa lagu sawaabnimo xukmiyo oo la yidhaahdo way saxan yihiin bay keensanaysaa kuwaa baadida u saaxiibkao min annasaara kiristaan ahaaday mintaasi waa bayaaniyo iyo walmajuusi kuwa dabka caabuda ahaaday iyo walkufaari gaalo kale ahaaday iyo walmulxidiina mulxidiin ahaaday intaas oo dhan inay musiibin yihiin ayay keensanaysaa wa daliilu man qaala daliilka markaa kii yidhi wa daliilu man kii daliilkiisa qaala yidhi laysa kullu mujtahidin ma aha mujtahid kasta oo fi lfuruuci faracyada gudaheeda ijtihaaday musiiban mid xaqa asiiboo haleelay qowluhu sala allahu alayh wasalam hadalkiisii baa u daliila uu nebigu yidhi man ijtahada kii ijtihaado fa asaaba xaqa haleela ama manta shardiya aad ka dhigto man ijtahada ku kastoo ijtihaado fa asaaba xaqa haleela falahu ajraani laba ajar baa u sugnaaday wa man ijtahada ku kastoo ijtihaada wa akhطa'a markaa yani xaqa seega falahu ajrun waaxidun ajar keliya u sugnaaday wa wajhu daliili daliilka wejigiisuna yani markaa wejiga daliilka waxaa looga jeedaa wejiga laga daliishanaya ana nabiya sal اllahu alayh wasalam nebigu ana nabiya sala اllahu alayh wasalam nebigu khaطa'a wuxuu ku khata' xukumay almujtahida mujtahidku ku khata' xukumay taaratan mar wa sawabahu waa ku sawaabnimo xukmoo sawaab buu u nisbeeyey ukhraa ay taaratan ukhraa mar kale wallahu subxaanahu aclamu ilaahay baa u aqoon badan masaladan hadda wuxuu kaga hadlayaa sheikhu ijtihaadka waxa la yidhaahdo shuruuda ijtihaadkana hore ayuu kugu soo tilmaamay oo muftiga markuu ka hadlayuu shuruudda ka soo hadlay waxaanu tilmaamayaa mujtahidkii adawaat اlijtihaad aaladihii uu ku ijtihaadi lahaa ay u dhammaystirnaayeen hadduu masaaisha furuucda ah ka ijtihaado ou xaqii asiibo ou haleelo laba ajar buu helayaa ajar wuxuu ku helaya cala alijtihaad ijtihaadka uu ijtihaaday bimacnaa xaqa niyeystay ee uu ku dadaalay ajar labaadna wuxuu ku helayaa cala alisaabati xaqa inuu haleelay buu ku hale ku helayaa xaqa inuu haleelo asiibay ayuu ku helaya hadduu xaqii sheego ajar buu leeyahay ajarkaa culammadu waxay yidhaahdeen ma aha markaysaga ajrun cala alkhata gefka uu gefay ee xaqa sheegay in lagu ajar siiyey maaha ee waa ajrun cala alijtihaad ijtihaadka uu dadaalay ee uu xaqa doonaayey qasadkiisu wanaagsanaa kuna dadaalaayey yani markaa taas ayuu ajarka ku helaya taas ayuu ajarka ku helaya waxaana u daliila xadiidkaas صaxiixaynka bukhaari iyo muslim ay soo wariyay camr bnu caas ida xakma alxaakimu faاjtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakma faاjtahada faakطaأa falahu ajrun lafdigiisu waa saas yani xaakimku hadduu markaa ijtihaado ou dadaalo ou xaqii haleelo laba ajar buu helaya hadduu dadaalo ijtihaado uu markaa xaqii sheegana hal ajar buu helaya laakiin bishari waa maxay waa inuu yahay xad اlijtihaad mid gaadhay mar labaadkana waa inuu xaqa doonaayo rabay oo xaqa markaysaga inuu yani markaa gaadho waa inuu qaasidin lilxaq ahaa mar saddexaadkana waa inuu awooddiisii wada bixiyaa si uu xaqa u gaadho saddexdaa shardi haddii mid la waayo wax ajara heli maayo wuxuu noqonayaa aasim buu noqonaya waa dambaabaya adawaatulijtihaad marka hore haddaynay u dhammaystirnayn oo xaasil u ahayn ow ijtihaado wuxuu yahay waa aasimun dad fara badani waxay caadaysteen yani dadan waxa weeye dalabatulcilmi qumanba xataa ahayn oo yani waxa weeye aan waxba markaa garanaynin bay waxay odhanayaan marka yani waxyaalo inxiraafaad iyo dalaalada uu galo ama uu kitaalu fitan galo ijtihada fa akhطa waa ijtihaado waa khaطa'ay وأnا lh الاجتihاad xagee اجتihaad uga sugan yahay ya اجتihaadkuma timir xabaal taalla marka waxa weeye marka hore shuruuطa اجتihaadka waa inay dhamaystiranta haddaan shuruuطa اجتihaadku dhamaystirnayn jaahilkii xukumu noqonaya wa min qudaati الnaar waciid baa u sugan xadiiثu brayda أصxaabu sunan ay soo wariyeen alqudaة الثaلaaثة qاaضiyaani fi الnaari وwaxidu fi اljanة rajul carafa الxaqa faqaضى bihi fahuwa fi اljanة xaqana daliilkiisaa lagu gartaa warajul lam yacrif الxaqa وaqaضى liلnaasi عalى jahli fahuwa fi الnaar xadiiskuna waa صaxiix ruuxii xaqa garanaayey ee adiladiisa ku garanaayey ee xaqii markaa waxa weeye ku xukumay isagu ahlujanna ruuxu xaqa aan garanaynin ee dabeedna jahli wax ku xukumay walow qasadkiisuba ha wanaagsanaadeen waa min qudaati naar buu nebigu ku tilmaamo naartuu gelayaa buuri ruux xaqa garanayey oo ogaan uga bayday oo jawr iyo dulmi la sameeyey kaasina naartuu gelaya cali bn abi aalib isagu waxa uu yidhi xadiidkaa lamida mawquufa alqudaat athalaata qaadiyaani fi الnaari waaxidu fi اljanna rajulu carafa alxaqa faqaضىa bihi fahuwa fi اljanna warajulu akhطأa fahuwa fi الnaar yani akhطa'da waxay ku fasireen sida bagawiba sharxu sunnaha uu ku tilmaamayo loogama jeedo isagoo xaddul ijtihaadku u dhammaystiran yahay oo ijtihaadkiisii wada bixiyey oo xaqa qaasid u ahaa ayuu khatoo markaasaa naar loo xukumay lagama tilmaamay ee waxaa looga jeedaa jaahilkii aan xaddul ijtihaad gaadhin kaas weeye kan la tilmaamaya akhطa'a fahuwa fi الnaar xadiidkan marka waxa weeye nebiga waxaa la weydiiyey salى الlahu alayه wasalam riwaayada xaakim soo wariyey burayda xadiidkiisa rasuulkaa la weydiiyey salى الlahu alيه wasalam fama dnb اladي yajhal qaala dnbh anlaa yakuna qaadiya xatى yaclam xaakim baa soo wariyey waqawaahu الذahabiyu dahabina wuxu hi sanadkiisu waa qawi xaakimna waa صaxiixiyey almuhim haddii waxa weeye shuruud اlijtihaad ay dhamaystiranto xaqaqaa sida aanu ahayno doonaynin xaqa aanu raadinaynin iyadana waxa weeye waa waa dembaabaya hadduu xaqii doonayo shuruudu ijtihaadna u dhammaystiran tahay laakiin awooddii aanu wada bixinin bacdi awooddii ka midu bixiyey taksiir buu sameeyo bacdina ma bixin hadda xaddulijtihaadna waa gaadhay waxa uu noqonayaa aasima waa dembaabaya culamaduna waa isla ogolyihin weliba waatuu odhanaya saaxibu jamc jawaamic wamata qasara mujtahidu asima wifaaqan ibnu subki waxa uu ku odhanaya jamcu jawaamica wamataa qasara mujtahidun goorta uu mujtahid taqsiir la yimaado asima waa dembaabaya wifaaqan yani waafaqsani la isku waafaqsanya la jirkeed buu ku dembaabaya bimacnaa waxa weya ama xaal la isku waafaqsanya waa itifaaq صاxiب اmrاqina iجmاcaasu sidaa u tilmaamaya wahو asim matى ma qasra fي نaظr وفقا lada man qadra baydkaas ku sheegaya bmacnaa dhammaan culamada wax garanaysoo dhan hadduu mujtahidkii taksiir la yimaado awooddii aanu wada bixinin waxa weeye waa ku dambaabaya taksiirkaasuu ku dambaabaya taasi waxay ku fasiraysaa saxaabadu werwarka badan ay ka bixin jireen waxyaalaha qaarkood ay ka ijtihaadeen ay ka warwari jireen inay dembaabaan sida caaisha iyo cali bn abi aalib iyo saxaabadii kale la midka iyagoo arrinku ijtihaad uga dhacay bay haddana waxay ka warwari jireen in la cadaabo maxay uga warwarayaan say dad fara badan isku samirsiina waa ijtihaadeeno dee hal ajar baa helaysaan iskumay samirsiin jirin iyagoo iyagu xaddulijtihaad gaadhay iyagoo salaamata qalbigooda markaa salaamadooda la garanaayo oo taskiye ilaahay ay haystaan iyo rasuulkiisa taskiyeeye saxaabada cumuum ahaan iyagoo qaarkood janno loogu ballan qaaday ayaa haddana waxay ka warwari jireen yacni ficilada qaarkood ay galeen sida marka waxa weya yani qitaalkii fitnada ahaay oo kale oo weliba marka waxa weeye axaadiista qaarkood ay tilmaamayaan labada daa'ifo midkood inay baaqiyo tahay o haddana cali bn abi aalib iyadoo daa'ifadii kale baaqiyo lagu sheegay u haddana ka warwarayay maxay uga warwarayeen yani armaa taksiir ku jira ijtihaadkiina oo laydin qabtaa waa ku dambowda tay uga warwarayeen waa taas saasay kuu fasiran almuhim mujtahid kasta musiib ma yahay mise ma aha masalada noocaasa waxaa ku jira khilaaf bacdibaa waxay iطlaaqeen kulu mujtahid musiib laakiin sababku waxay tahay mujtahid kasta musiib ma aha waayo xaqu masaaئisha mutadaadiga iska horjeeda xaq waa waaxid اkhtilaafu tanawuc si waliba inay xaq noqoto waa laga yaaba اktilafku hadduu اkhtilaafu tanawuc yahay bimacnaa sidani waa xaq sidani waa xaq sida qiraacaadka qur'aanka oo kale sida kayfiyaadka salliga nebiga ku soo arooroo kale sida kayfiyaadka ataxiyaadada ku soo arooroo kale sida marka waxa weye istiftaaxyada kala duwan waa اkhtilaafu tanawuc mid waliba waa xaq laakiin ikhtilaafka tadaadiga iska horjeedka ah shaygu waa xalaal iyo waa xaaraan waa waajib iyo ma aha mid un baa xaqa saasayna jamaahiirta culamadu qabaan marka waxa weeye musiibku waa waaxid yani aqwaasha iskhilaaftay mid un baa musiib ah oo xaqa asiibsan oo xaqa asiibsan waxaana u daliila xadiidkan waayo nebigu sala allahu alayh wasalam mujtahidiinta waa qaybiyey wuxuu u qaybiyey laba qaybood mid mukhtia iyo mid musiiba haddii waxa weeye mujtahid kasta musiib yahay lama yani marka waxa weeye haddii mujtahid kasta musiib yahay yani lam yakun litaqsiimi macnan lam yakun litaqsiimi macnan yani faa'iido ma yeesheen qaybinta nebigu qaybiyey ou midna ku magacaabay inuu yahay yani markaa musiib asaaba uu yidhi midna uu yihi mukti oo akhطa'a uu yihi una ka tartiibe midna laba ajar inuu helayo midna hal ajar helayo yani fari yani saa uma yeeshe wata kale waxaa u daliila qisadii markaa sulaymaan iyo daawud fafahamnaha sulaymaan mujtahid kasta hadduu musiib yahay lama kaana litafhiimi macnan fahamsiintu macno ma yeelateen waayo sidana waa xaq sidana waa xaq sidani waa sawaab sidana waa sawaab masalaasn waxay ku dhisan tahay ambiyadu ma ijtihaadaan lakiin sawaabku waxa weeyaan ambiyadu waa ijtihaadaan fi lmasaa'il الsharciya fi lmasaa'il اdunyawiya waa laisla ogolya waa itifaaq lakin fi lmasaa'il الsharciya ambiyadu ma ka ijtihaadaan yani waa banaanta inay ka ijtihaadaan lakin laa yuqaruuna calى اlkhaطa lakin gef laguma sugo oo looma taqriibiyo qolyaha markaa yihi mujtahid kasta waa musiib bacdi ba waxay yidhahdeen haddaa ujeedaan mid mid kasta waxaa musiib liljri ajar buu haleelayaa midna hal ajar buu haleelayaa midnaba laba ajar dee waa saxe lakin tacbiirkiina markaysagaa yani ansaxahay lakiin muraadkaa ujeedaan waa sax haddaad laakiin ujeedaan hadduu midna mujtahidna yidhahdo waa xalaal midna u yidhahdo waa xaraan waa xaaraan uu yidhaahdo yani mid kastaaba xaqii buu asiibay de waa baatil mas'aladuna waxay ku dhisan tahay ilaahay marka hore waaqica iyo dhacdo kasta xukun ma ka leeyahay qabla اجtihaadi اmujtahidiin mise xukunka ilaahay wuxuu taabicu yahay daniga mujtahidka kuwale mujtahid kasta waa musiib waxay leeyihiin ilaahay waxa weeye dhacdo kasta xukum uu ka leeyahay ma jirto qabla ijtihaadi اmujtahidiin ee marka mujtahidiintu ijtihaadaan oo ay si maleeyaan ijtihaad saaiqa ayaa waxa weeye markaa xukunkii ilaahay taabicu yaho raacaya sidan hadduu xukumaana xukunkii ilaahay noqon sidan kale hadduu xukumaana xukunkii ilahay bay noqon qowl kale waxa weeyaan in la yidhaahdo maya waxa weeye lilaahi xukmun fii kuli waaqicati qabla ijtihaadi mujtahidi ilaahay xukun buu ku leeyahay dhacdo kasta kuwa ijtihaadaya intayna ijtihaadin ka hor dabad xukunka uu leeyahay bay qaarna asiibayaan qaarna seegayaan sidaasaana saxan oo sawaab ah qowlka kale waa baatil waxaana ka dhalanaya tanaaqud oo haddii markaa labadii mujtahid mid yidhahdo waa xalaal midna u yidhahdo waa xaaraan waxaa ka dhalanaysa fii xiin waaxid yani mas'aladu inay tahay xalaal wa xaraam xaquna ma tanaaqudo walow kaana min cindi gayr illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira marka calaa kuli xaal taasna sidaas yada ah ayay tahay masaaisha ictiqaadiga ah alusuul waxaa looga jeedaa hadda yani umuuraha ictiqaadiga ah sida usuul limaani looga jeedo furuuc ictiqaad hadda weliba uma sii jeedaan taqsiimka usuul iyo furuuc la kala qaybinayo waxaa ku sugan nadar shaekhulislaam ibnu taymiya ibnuqayim aljawzi ayaa ka hadlay waayo taxdiidka la xadidayo ayaaba adkaatay waayo waxaa jira fi masaa'il daqaa'iq lictiqaad ah oo yar yar oo saxaabadu bay isku khilaafeen ama yani markaa culamadii saxaabada ka dambeysay ahlu sunnaha ay isku khilaafeen oo la odhan karo waa min furuuc lictiqaad yani asalo waaweyn ma aha wax la aqoonsanayay ku saabsan tahay haddii la yidhaahdo waxa weeye usuul waxaa la yidhaahdaa wixii la aqoonsado ee maxalkeedu qalbiga yahay furuucna waxaa la yidhaahdaa wixii la sameeyo ee maxalkeedu jawaarixda yahay de waxaa soo gelaaya waxyaalihii la aqoonsanaayey umuuro shuruuca ay saxaabadu wa isku khilaafeen ama ay salafku wa isku khilaafeen waxaa ka mid a nebi moxamed sala allahu alayh wasalam hal ra'aa rabbahu laylata alisraa walmicraaj arrin jawaarixda laga samaynaya ma aha waa arrin qalbiga laga aqoonsanayo marka waxaa weeye taxdiidka la kala xadidaya adag haddii la yidhaahdo qaci iyo markaa dani baa loo eegayaa oo masaaisha marka maqطuucee qaciga a baa la yidhahdaa usuul masaaisha waxa weeye madnuunkee daniga a baa la yidhahdaa furuuc lafteeda waxa weeye qaci iyo dani waa arrin nisbi ah wax qof qaci u abaan mid kale marka u ahay sida culamada muxaqiqiinta marka ay tilmaamaan marka calaa kuli xaal yani waxa weeye isilaaxa marka hore usuul iyo furuuc la isticmaalo waxaa ku jira nadar wey laakiin calaa kuli xaal haddii loo jeedo oo hadda shiiku siduu ka tartiibiyey weeyaane masaaisha ictiqaadiga waaweyn yani lama odhanayo kii ka ijtihaaday mid kastaba waa muslim waayo taasi waxay keensanaysaa ahlubidaca dhammaan in la wada sawaabiyo oo la yidhaha mid waliba waa ijtihaaday wa kulluhum min rasuuli illaahi multamisu ahlulbidaca dhammaan in lagu sawaabin ma xukmiyo de taasina waxay khilaafsantay camalkii saxaabada iyo salafka haddii ahlulbidaca dhammaan lagu sawaabin ma xukminayo maxay khawaarijta ula dagaalamayeen maxay u radinayeen qadariyada maxay u radinayeen maxay salafkii kale ugu inkirayeen murjia iyo jahmiya iyo muctazila dhammaan maxay ugu inkireen ta kale nebigu sala allahu alayh wasalam saasuu ka digay ahlulbidaca qaarkood uu nasgareeyey marka warkaa ku saabsan mujtahid kastaa oo usuulku ijtihaadaa musiib ah dee furuucdii hadduu ka ijtihaado masaa-ishii fiqiga ee khilaafiga ahayd masaaisha furuucda ah bimacnaa waxa weeye acmaasha jawaarixda laga samaynayo ku saabsan yani dhammaanteed ijtihaad ma wada galo laakiin masaaisha fiqhiga ah ee camaliga ah ee culammadu isku khilaafeen ijtihaadka laga ijtihaado mid kastaba musiib maaha mukti iyo musiib baa ka mid a aynu soo sheegnay sidee loo odhan karaa mujtahid kastoo markaa usuul ku saab ka ijtihaaday ayaa musiiba culamadu waxay ku ijmaacsan yihin hadalkaas inuu baatil yahay oo mujtahid kasta fi lusuul inaanu ahayn musiib bay ku ijmaaceen wax khilaafayna waxaa la sheegay wadaad muctazili ahaa oo cubayd illaahi ibni xasan alcambari la odhan jiray oo qarnigii labaada hijiriyada markaa noolaa boqol iyo afar iyo lixdankii dhintay markay hijiriyadu ahayd isagana waxa la waagi dambe waa ka noqday waa muctazili keligii baa laga sheegay ciddii kaloo dhami waxay ku ijmaacday mujtahid kastoo fi lusuul ka ijtihaada inaanu musiib ahay marka taana sidaas iyada ah weeyaan majuusku waxa weeye waa kuwa dabka iyo madowga caabuda laba ilaah bay sheegaan laba khaaliq bay sheegaan waa tanawiya qolada la yidhahdo tanawiya la yidhahdo tanawiya waxaa loo yidhi bimacnaa laba khaaliq inay rumaysan yihiin ayaa markaa loo nisbiyey waa khaaliq lilkhayr wa khaaliq lishar midna waa nuurka yidhahda midna waa madowga marka kuwaasaa la yidhahda majuus baa la yidhahda majuus ayaa la yidhahda wuxuu yihi lianna dalika yuaddi wuxuu yihi bimacnaa sidaasaa ka laazimaysa shayga baailkaana yani waxaa lagu aqoonsada waxaa ka mid a inuu baail ka laazimo ay culammadu waxay yidhahdeen maa lazima minhu bailu fahuwa bail wixii baail ka laazima isaguna waa baail hadduu shayga baail ka laazimo waxaa ka dhalanaysa isaguna inuu baail yahay baa ka dhalanaysa halkaa waxaa inoogu dhammaaday kitaabkii alwaraqaat ee usuul fiqiga ku saabsanaa caawa oo ay tahay arbaca afar iyo labaatankii markaa jumaada aluulaa caawa ay arbaco tahay afar iyo labaatankii jumaada aluulaa